الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafureebka wararka ah qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalo lagu dilay ku dhowaad afartan murtadiin ah oo ay ku jiraan saraakiil oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka qaayib waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku maqli doontaan waraysi idaacadda alfurqaan ay la yeelatay afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere xafidahullah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sheekh aadan sunni oo tacliiqiya filimka ay soo saartay muasasada alkataa'ib xisbiyada mucaaradka somalilan oo hanjabaad culus u diray muuse biixi oo muddo lix cisha ah ay uga harsan tahay muddaxileedkiisa xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا waa hagaag aan ku bilowno barnaamijkeenna dagaalo lagu dilay ku dhowaad afartan murtadiin ah oo ay ku jiraan saraak ayaa maanta waxa ay ka dhaceen duleedka deegaanka qaayib haddaba wararkii ugu dambeeyey walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaan ka waraysanay aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal sida aad ku dhegaysateen wararkeena maanta ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa aroornimadii hore ee saaka waxa ay weerar barakeysan ay kula jarmaadeen xerada maleeshiyaad kirdada ay dhowaan ka samayseen deegaanka kaayib wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya maleeshiyaadkan ayaa mar keliya maqlay jugta camaliyad istishaadi ah oo lagu daafuray weerarkii saaka camaliyadan waxa ay si gaar uga dhacday xerada maleeshiyaad kirdada ee deegaanka kaayib waxaana jugteeda si adaa looga maqlay deegaankaasi kaayib iyo deegaanada kale ee ku dhow ee ka tirsan wilaayada galgaduud camaliyadda kadib waxaa weerar iqtixaama xerada ku qaaday ciidamada mujaahidiinta kuwaasoo dhowr jiha ka weeraray maleeshiyaadkii ku sugnaa goobta dagaal wakhti kooban socday kadib ciidamada mujaahidiinta allah fadligii waxaa u suuragalay inay la wareegaan dhammaan xeraday maleeshiyaadka ridada ay kaga sugnaayeen deegaanka kaayib iyadoo maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa ay u qaybsameen kuwa lagu dilay dagaalka iyo kuwa goobta ka firxday iyadoona ciidamada mujaahidiinta ay raayada tawxiidka ka taageen xeradii maleeshiyaadka ridada ee deegaanka kaayib war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa looga hadlay dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka kaayib waxaana lagu yidhi sidan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo isniin ah weerar qorshaysan ay ku qaadeen cadowga ku sugan deegaanka kaayib ee wilaayada galgaduud weerarka waxaa lagu bilaabay camaliyad isishaadi kadib waxaa xigay ciidanka mujaahidiinta oo dhowr jiha ka weeraray cadowga dagaal kooban kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligii gacanta ku dhigay saldhiggii deegaanka kaayib dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ayaana lagu yidhi sidoo kale warka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa lagu xaqiijiyey in weerarkaasi lagu dilay soddon iyo toddoba murtadiin ah iyo dhaawaca tiro intaa ka badan waxaana murtadiintii lagu dilay dagaalka qayb ka ahaa saddex sarkaal oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad ciidan oo xoogan oo ay ku jiraan gaadiid ay saaran yihiin qoryaha culus waxaa sidoo kale warka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta lagu sheegay in gaadiidka la gubay iyo kuwii khaniimada ahaa ee gacanta mujaahidiinta soo galay ay gaarayaan ilaa iyo sagaal gaari waxaana warkaasi qoraalka ku saxiixnaa sheekh cabdilcasiis abu muscab afhayeenka ciidanka mujaahidiinta haddaba idaacadda islaamiga andalus ayaa heshay qaar ka mid ah magacyada saraakiishii lagu dilay dagaalkii saaka mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka kaayib waxaana ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray calidheere oo ahaa taliyii hore maleeshiyaadka riddada booliska degmada cadaado murtadkaas waxa uu ku baxay weerarkii saaka ee deegaanka kaayib waxa uu ka mid ahaa saraakiishii horboodayey maleeshiyaadkii gulufka dagaal ku soo qaaday deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo ee ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud balse ciidanka mujaahidiinta ayaa saaka allaha fadligii noloshiisa ku soo afjaray xerada deegaanka kaayib sidoo kale xubnaha saraakiisha ee ku baxay weerarkii saaka mujaahidiinta ee ku qaadan deegaanka kaayib waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabi jiray maxamuud afgub waxa uu ka mid ahaa saraakiishii horkacayay maleeshiyaadka riddada ee deegaankaasi kaayib isagana goobta ayuu ku bakhtiyey sidoo kale waxaa jira weerar qarax ah oo lagu bartilmaamaysaday gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya waxaa la xaqiijiyey in gaarigaas ay la socdeen ilaa iyo shan sarkaal oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya waxaana qaraxa lagula egtay duleedka deegaanka kaayib ee wilaayada galgaduud isla goobta ay ku halaagsameen shantii sarkaal iyo gaarigii ay wateen waxaa saaka si guulah ku soo dhammaaday howlgalkii barakaysnaa ee saaka mujaahidiinta ku qaadeen xerada maleeshiyaad kirdada ee deegaanka khaayib waana qayb ka mid ah howlgallada halyeeynimo ee ka dhaca goobaha cadowga allaha uu kaga soo duulo wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya ugu dambayn howlgalkan guulaystay ee saaka mujaahidiinta ay ku qaadeen deegaanka khaayib ee wilaayada galgaduud ayaa dharbaha culus ku noqonaya maleeshiyaadkii murtadiinta ee maalmahan abaabulka dagaal ka waday deegaana ka tirsan wilaayada galgaduud ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya waa kuwa heegan ugu jira difaacidda diinta islaamka iyo ilaalinta cirdiga iyo sharafta dadka muslimiinta oo ay ku soo duuleen maleeshiyaadkan murtadiinta oo garab ka helaya gaalada caalamka الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح waa hagaag barnaamijka faafareebka ayaan ku guda jirnaa idaacadda alfurqaan ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeelatay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere xafidahullah haddaba kusoo dhowaada qeybtii koowaad ee waraysigaasi بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal dhegaystayaal kusoo dhowaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno maanta afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cali maxamuud raage sheekh cali dheere sheekh cali marka hore waqtigaaga waan kaaga mahad celinaynaa kusoo dhowow waraysigan ay kula yeelanayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu jasaka allah khayr waa dhawa insha allahu tacaala waayahay waxba kaama weydiin doono dowladda federaalka ah oo markii lixaad sheegtay inay ku dishay maadaama aada shir jira aad qabatay oo kan ka horeeyey sidoo kale waxba kaama weydiin doono dhacdooyinkii ugu dambeeyey ha yeeshe ee arrimo muhiim ah ayuu waraysigan daaran yahay insha allahu tacaala arrinta ugu horeysa ee aan wax kaa weydiin doono waxa weeyaan shir ayaa ka dhacay halka kan waraysiga aanu ku qaadayno culimmada wilaayaadka islaamiga ay isugu yimaadeen fadwo laga soo saaray maxay tahay sababta ee shirkan loo qabtay بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين شirkan ma aan horta shirkii ugu horeeyey ee ay qabtaan culimmadu laga soo bilaabo labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa marxaladan aan joogno culimmada shirarkooda wuu qabsoomi jiray sida ku qoran maxaa la yidhaahdaa looxada meesha ku qoranna waa muctamarkii shanaad ay culimmadu yeeshaan marka dabiya caadi u lahaayeen culimmadu in mar kasta oo waddanka ay wax ku soo kordhaan si ummadda loo tawjiihiyo oo ummaddana xaqa loogu caddeeyo la isu yimaado oo marka xaqa ay bayaaniyaan marka taartaa unbay la mid tahay maadaama marxalad cusub iyo naqlo cusub dalku uu galay in culimmadu marka wixii kaga aadan ka shareecada islaamka xaggeeda marka loo fiirsho kaga aadan ummaddu caddeeyaan saa daraaddeed ayaa shirka loo qabtay mustawaha culimada ee ka waran waa herkee culimmada meeshaan ku kulantay waxay ka kala yimideen horta dhammaan walaayaadka islaamiga bartamaha iyo koonfurta soomaaliya intaba iyo weliba ilaa waqooyiga soomaaliya qaar ka yimid ayaa ku jiray hadday tahay majaalka dacwada iyo aqoonta soomaalidu ay u leedahayna waxay ahayeen ku badnaa dadkii ilaa waxaa weeye toddobaatamiyadii dacwada soo waday oo ummadda ilaahi subxaana wa tacala ku dharqabtay in badan ummadda oo akhrin jiray oo baraaruurin jiray oo tawjiihin jiray marka culimmadu waxay ahayeen haddii soomaaliya culimo jirto culimadii culimo soomaalida dhihi lahay ayaa meesha lagu timid laakiin dowladda federaalka ah waxay sheegtaa in al-shabaab iyo wilaayaadka islaamiga ah aysan joogin wax culimo ah culimo waaweyn dadka meesha jooga ay yihiin dad dhallinyaro ah oo waxba aan kala ogeyn maxaad ka odhanaysaa arrintaas waxaan leeyahay horta markhaati waxaa kugu filan culimada meesha ka soo qayb gashay ee sawiradan laga arki doono insha allahu tacaala hadday dhallinyaro yihiin iyo hadday odayaa yihiin ayaga kala caddayn doona ummadaana kala garsoori doonta dadka meesha taagnaa meesha fadhiyey inay dhallinyaro yihiin kale ayaga horta kala sheegi doono qadiyadda labaad dhallinyarada ceeb maaha haddii qofka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku toosan yahay ilaahay uu yaqaano inuu dhallinyaro yahay waxba ceeb maaha ilahay baa tilmaamay subxaana wa tacaala isagoo ammaanaya addoommadiisa qaar ka mida oo asaga caabuday dulkoodna ay la dagaaleen ayaa ilahay wuxuu leeyay subxana wa tacala innahum fidyatun aamanuu birabbihim wa zidnaahum hudan waxay ahaayeen fidyo dhallinyaro dhallinyaradaasoo ilahay uu hanuuniyo subxaana wa tacaala oo xaq ilahay ku toosnaaday marka dhallinyaronimadu haddii ilahay xaqiisa lagu toosan yahay ceeb iyo naqsi ma ahan waxaa intaas sii dheer oo ceebahoo la yaable ku ah nimanka warkaas sheeganaya markay faanayaan oo xornimada soomaaliya waxay ku sheegaan iska baabaantaad ku faanayaan waxay leeyihiin dhallinyaraa dhalisay dhallinyaro ayaa dhalisay oo dhallinyaraa keentay saasay ku faanayaan marka hadday tahay dee waxa way nimankaasi waddanka markay yimaadaan shareecada kumay dhaqin oo diin ilaahi subxaana wa tacaala kuma maamulinin marka dhallinyaradoodu waa mamduux oo waxaa weeye dhalinyaradu markay diin la-aan tahay ayay mamduuxto shareeca aan aan la wadin ay ammaanta tahay hadday diin wadana waa ceeb hadday tahay taa waa baab kale de waxa weeye ummadda soomaaliyada ka jawaabaysa marka ceeb maa qadiyadda kale aan rabo waxa weeye da'biga gaalada iyo fujarada iyo murtadiinta ay lahaayeen weligood markay la dirirayaan rususha iyo atbaacdu ay la dagaalamayeen waxay lahaayeen wasaa'il iyo waddooyin ay kula dagaalamaan waxaa ka mid ahaa liiditaanka iyo sukriyada iyo waxaa weeye aflagaadada ayaa ka mid ahaa haddaan tusaale soo qaato fircoon markii nebiyullaahi muuse calayhi salaam iyo asxaabtiisii ee xaqa ay caddeeyeen oo saxaradii ay nebi muuse raacday markuu ciidamadiisii diraayey uu nimanka ku wajahayey uu tawjiihinayey muxuu ku tawjiihinayey wuxuu lahaa innahum la shirdimatun qaliiluun wa innahum lanaa la gaa'iduun wa innaa la jamiicun xaadiruun yani waa waa koox yar waa dhallinyaro yar yar waxaa weeye ma annaguna waxaan nahay dowladdii weyneed oo sidaasa xaggaasaa noolaha waxaad dareemi kartaa nabiyullaahi nuux calayhi asalaam markii qolooyinkii ka soo horjeeday ay rabeen uu yidhi war ilaahay diinka soo u bandhig oo xeelin oo waxaa weeye ilaahay ka cabsada waxba idin weydiisan maayo anigu laakiin diinta sanaa qaata waxay dhaheen see ku raacaynaa iyadoo araadish ay ku raaceen idan markaad akhriso qur-aanka ambiyada ilaahi subxaana wa tacala waxaa lagu wajihi jiray min nabiyullaahi nuux ilaa laga soo gaaro nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa lagu yaqaanay inay dacaayadda iyo akhlaaq darada iyo aflagaadada inay isticmaalaan wax daabi u ahay weeye ilaahayna wuxuu leeyahay atawaasaw bih bal hum qowmu daaquun marka duqyaanka wuxuu keena inay sidii salafkii ka horreeyey ay mareen un inay maraan marka waxa weeye dhallinyarona ceeb maahan laakiin ayaga ceeb ay ka dhigayaan laakiin dacaayada iyo aflagaadada iyo waxaan o dhan waxay ka mid tahay uun daabigaa soo texnaayay ka mid tahay laakiin maxaa runtii maanta ceeb ku ah dadka meeshaan fadhiya inaysan dhallinyaro aysan ahayn iska dhaaf hataa dadka iska daaya xataa annaga ka soo qaad hataa aniga ka soo qaad anu hadda madhe madhe dhallinyaro waa lagu riixaa waan ka baxay baad leedahay niman marka waxaa jooga ani madasha ku ficneed oo waxaa weeye dee garkayga wadda waa kale waxuu yeeshay waa caddaaday soo maha marka ceeb maaha ceeb maaha dhallinyaramaduna ceeb maaha da-duna ceeb maaha wax ceebta maxay tahay in shareecada la dhinac maro waxa saxda maxaa la wanaaggan maxay tahay in shareecada ilaahay lagu toosnaa shahaadada la qaato taasa wanaagii waa tahay waxaad sheegtay in shirkan uu ku soo aaday isbeddel iyo marxalad uu waddanku galay waxaan filaya waxaad ula jeedaa dagaalada waayahan idinka dhexdhacaya idinka iyo dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxaan ula jeedaa waxaa weeye riddadii waa isbedeshay yani kooxdii riddada horeeta waa isbedeshay koox kalaa timiday kooxdaa laftigeeda markaa de waxay la tima- la imaatay waxaa weeye ideoloji kale oo ay rabto marka inay ummaddii ku barhaabeysa haddana marka maadaama ay wax soo cusboonaadeen culimmaduna markasana cusboonaysiyaan ayaguna tawjiihoodii iyo waxa weeye bayaankoodii tabyiinkoodii xaq ay caddaynayeen inay ayaguna soo celiyaan marka waa maxay fariinta ama risaalada ugu muhiimsan shirkan uu xambaarsanaa ama fadwadii ka soo baxday culimada
shirku sidaan kuu sheega waxaa loo qabta ummaddin xaqa loo caddeeyo waxa ka soo baxayna waxa weeye uun caddayntii la caddaynayey xaqa la caddaynayay ummadda muslimiinta ah culimmadu waxay u caddeeyeen in dalkeena lagu soo duulay gaala ay ku soo duushay in badanoo ka mida ay qabsatay waxaa weeye maxaa leedahay inta kalena ay damacsan tahay cidda ay u isticmaalaysana inaysan iyagoo mutaxan ahayna kuwa nagu luqad ah nugu carab ah waxaweye nugu magacyo ah hadday tahay waxaweye abtirka iyo qabaa'ilkana nala sheeganayo kuwaas ayay waxay ka dhigaysaa zalanjarada ayay ka soo dhiganaysaa culimmadu waxay caddeeyeen marka in gumaysiga waddanka ku soo duulay oo waddankii qayb qablaqabsaday qaybakan loo socdo dadka u khidmaynaya ee garabka iyo gacalka u ah ee hagayana oo danahooda kala shaqaynayana inaysan inaga naga mid ahayn iyaga ay ka mid yihiin ayay u caddeeyeen culimmadu waxay caddaysay oo bayaanka iyo fadwada intaba ku jiray nimanka iyaga ah waxaa jira niman sheeganaya buhtaanan wazuuran culimanimo sheeganaya shaati culimana gashtay kuna sifaysan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay axbaartii yuhuudeed sifaad xun ayuu alla subxana wa tacaala ku sheegay sababta ku mutaystayna wuu sheegay nimankaa nimanka ah iyaga unbay ku xog yihiinoo siday u dhaqmaya unbay u dhaqaayaan ilahi subxana wa tacala wuxuu in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanhum allah wa yalcanhum allaacinuun yani kuwa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala marka aan soo dejinnay oo aanu caddaynay kabacdi qariyey oo dadka inay u caddeeyaan ka qariyey kuwa iyagaa lacnada ilaahay iyo inta wax lacnada lacnadooda ayaa ku taalla sidaasaa marka ilahay ku cabiray subxana wa tacala iyaguna dariiqun bay ku sifaysan yihin maxaa yeelay kuwa waxaa lagu eeday waxay aheeday xaqii bay qarinaayeen diinka ilahay bay qarinaayeen iyaguna kuwa maanta waxay ku sifaysan yihiin siday ku sifaysan yihin kuwa iyaga marka magaca culmo sheeganaya gaaladana u fadwoonaya ummaddana talbiisinaya xaqina ka duwaaya rabana dalka in waxa weeye lagu dhaqo mabaadiida gaalada iyo dimuquraadiyada raba bal iska dhaafe caddaynayoo leh kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala looma soo dejinin in dowladaha lagu maamulo oo waa akhlaaq iyo cibaado iyo ilahay kulligol iskula xiraayo laakiin yani qaamuus maahan dowladaha sida loo maamulo yani waxaa weye waxaa ku jirta qur-aankii macnaha nusqaanaha ku jirta wey ilahayna subxana wa tacala wuxuu leey maa faradna fi lkitaab min shay maamulka dowladuhu shaygaasuu ku hoos jiraa shaygaas ayuu ku hoos jiraa ilahayna wuxuu leeyahy kitaabka waxba ugama annaan teginin hadduu ninku de asagu jaahil noqdo oo asagu sidii dowladda loo maamulayo kitaabka uu ka garan waayo kitaabku nusqaani kuma jirta asaga caqligiisa ayaa nusqaani ku jirtaa oo caqligiisa naaqisa culimmada way caddeeyeen markadaana culimmadaana in laga digtoonaado waxay kale ummadda u caddeeyeen culimmadu sidaan hore u soo sheegay asaaliibta gaalada waxaa ka mid ah in la sood xumeeyo xaqa iyo dadka wada in badan waxaad maqlaysaa iyagoo le culamaa u sugan noocaasi mujaahidiintu waa khawaarij waxay caddeeyeen culimmadu mujaahidiintu inay beri ka yihiin bugtaankaas iyo beentaa iyo hanfaryada lagu samaynayo inay beri ka yihiin waxay caddeeyeen waxaa weeye maxaa leedaa usuushii iyo qawaaciddii ay khawaarij lahayday waxay caddeeyeen mujaahidiinta iyo waxa weeye inay beri ka yihiin usuusha iyo waxaa la sheegaayo bal ay tahay untacayd ay tahay gaaladu ay soo abaabushay culimmadu waxay u caddeeyaan dadka muslimiinta ah waajibkooda ku aadan maantay cadowgan soo duulay iyo kuwa gacmaha u ah indhaha u ah tusinaya inay iska celiyaan inay la dagaalamaan inay ka baraa'a qaataan in waxa weeye maxaa la yidhaahdaa aysan ku taagsoomin aysan ku sirminin magacyada iyo afka culimmada la sheeganayo iyo magaca soomaaliyadoo la sheeganayo inaysan ku sirmin isku soo duubduu marka culimmadu waxay ummadda u caddeeyeen wixii baahidooda aheeday sebankan aan joognin waxraadda aan joognin wixii ummaddu ay u baahneeday ayay u caddeeyeen dagaalada markaan aadno ee ka socda waddanka soomaaliya soomaalida dadka ka yar siddeetanka sano iyo maysan aqoon dagaal dabadheeraada oo muddo toban sannadood shan iyo toban sanno qaata oo keliya dadku waxay arki jireen dagaal qabiil oo wax yar socda kadibna la xalliyo marka dagaalkan socda ee shan iyo tobanka sano ee idiin dhexeeya adinka iyo ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah sirta ku jirta maxay tahay mase dareemaysaan idinka qudhiinu in wakhtigii uu idinku daba dheeraaday inkastoo ciidamada shisheeye ay sheegeen in wakhtigii uu dheeraaday oo dalka ay isaga baxayaan waxaan rabaa dagaaladaas iyo dagaaladan horta faariqi jira inaan sheego faariqaasaana keenaya ama kala duunaashi inay jirto kala duunaashaasna waxay keenaysaa dagaalka muddadiisan kala dheeraatana way keeni kartaa qabaa'ilka soomaaliyeed markay dagaalamayaan iyagu ahdaaf iyo mabaadi ay higsanayan horta u dagaalamaan ma aysan jirinin daaq laysku qabto ceel laysku qaaxeeyo xuduud shaydaan oo gaala u kala dhigtay iskula dirta u tala gashay xoogaa laysku qabsado waxa un bay u dagaalamayeen maadaama wax hadafle aysan ahayna maalmo yar haddii la wadana dee dagaal waa dhib badansiisaba dagaal wax sahlan ma aha dagaal wuu dhib badan yahay ma sii wadi karaan marka waa inu iska joogsa u baahan tahay waxaa la mid xitaa dagaaladii markii runtii gumaystihii hore uu dalka soo gala laftigiisa dagaaladiisi muddo yar iska hayeen maxaa yeelay hadafkaay ku dhisnaayeen ayaa waxaa laga yaabaa inay heeday wax qowmiyo ahoo wadaniyo bay isku dhisnayd gaaladuna waa fahmeen waxay sameeyeen niman maadaama de waxay iska qowmi ahaayeen niman iyagu ay carbisteen ay habaysteen laakiin qowmiyaddii marka ayaga meesha qowmiyadda sheegaysa ka mida ayay soo habaysteen waxaa la yidhaha annaga diintiisa mahana waa idinka baxnay waxaan idin siinaynaa marka maxaa la yidhahdaa xornimo beerha idin siinay raggoodina waa keensadeen ilaa wax adaafo ahayn soomaalinimo aan ahayn ma aysan jirin shareecaha lagu dhaqmo diinha lagu dhaqmo maxay dad ay ka go-an tahay ma aysan joogin xoogaba mar boqolaba xoogaa xoog bayso waxaa soo haray hadda la joogo innaga iyo gaalada ilaahay subxaana wa tacaala qolol baqaayu u tilmaamay inay leedahay in la kala adkaado mooyaanena meel la isugu iman karo waxaan rabaa inaan u caddeeyo horta maantayto nin kale gaalada aan la hadalno muntasifu dariiq ama weel dhexe beel la yidhaahdo aan isugu nimaado tacaayush silmi aanu samayno sida caalamka hadda la mumuna xataa kuwan culimada sheegaya xataa xasan sheekh muxuu yidhi soomaali oo heshiisa maxaa la yidhaahdaa caalamka isla sooma soomaalida uu rabo waa tee marka waxaan rabaa inaan caddeeyo horta aan ku sheeg maanta ilaahay subxaana wa tacaala gaalada qaayo ay rabaan u sheegay dagaalkooda maaluu leeyahy muslimiintana qaayadooda maalay leedahay labadaa qaayo ninka kulma lahay oo isu keenaa raganimada laga rabaa ninkaa markaas imaan kartaa in ladbaal dhex la isugu yimaado ilaahay gaaladaasoo nooga horrayan wuxuu yidhi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacu haddayba awoodaan wey lakin insha allah ma awoodi doonaan shardiga waa ka muuqtanaysa awoodi doon insha allahu tacaala waa qaaya marka dagaalka gaaladu in waxa weeye ay naga adkaadaan oo diinta naga ceshaan mooyaane si kale ku joogsan maayo aayad kale ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxa weeye walan tardaa canka alyahuudu walaa nasaara xataa tattabica millatahum waa unti-uun yahuud iyo nasaara raalli kaa noqon mayso kula saaxiibi mayso kula walaaloobi mayso ilaa iyo aad diinta ka noqoto idan gaalada marka ay soomaali raalli ka noqonayaan ay soomaali heshiis la noqonayaan ay soomaali ay waxeerta ka yeelayaan waa markii ayaga ay raalli geliso oo kufriga iyo ilxaad iyo waxa weeye aan ku sida marka ay rabaan aan dhinaca kale cadays cafwan dhinaca kale annaga marka muslimiintana ilahi wuxuu subxaana wa tacaala waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah dagaalama intii waxaa weeye fitna la wena fitnada waxaa loola jeedaa shirkiyaa loola jeedaa ilahay hayrka ila caabuda fisqiga munkarka wax o dhan waa soo wada gelaya waxaasoo dhan intii laga weynayo oo diinta ilahay keligii uu yeesho maamulka iyo dhaqanka iyo cibaadada iyo waxoo dhan alla keligii uu yeelanayo waxaa la dagaalama aayadka ilahi subxana wataala wuxuu yidhi qaatiluu aladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucdu ljisyata can yadin wahum saagiruun ilaa ay jisye ka bixiyaan yahuud iyo nasaaro dagaalka ha lagu wado halkan maxaa noo taala laba qaayo ilaa ama ay jiso bixiyaan diintuna ilahay keligii uu yeesho oo jiso markay bixinayaan waxaa weeye diinta islaamka lagu qasbi maayo sogalana odhan maayo ha ku hoos noolaadaan laakiin saydarada ee maamulka yaa leh islaamka iska leh way ku hoos noolaanayaan meeshooda ha deganaadaan waddankooda ha deganaadaano jisya laga qaada wixiina haysta gaalnimada iska haysta laakiin awoodda sare yaa leh muslimiinta iskale jisya bixinayaan maamulka marka alla keligiisa iska leh iyaguna waxay rabaan cagsi in diinta laga tago oo iyagoo kalala noqdo afartaa ay ninka marka meel isugu keena markaasaan gaalay anagu yaan isu imaan karnaa waana waxaan dhacaynin wey mustaxiil wey marka waxaan leenahay waa kuusoo gaabina marka annaga yani dagaalka aan wadnaahay wuxuu ku xiran yahay cibaadadeena waa cibaado cibaadadana waxay ku xiran tahay ilaa iyo aanu ka dhimanno ninkii shahiida un bay ka dhacaysaa oo ilahay la kulmo subxaana wa tacaala intanoo cibaada waa wadayna insha allahu tacaala iyagaa waqti ku socdaa iyagoona ka dhammaan doonaa iyagaana marka ku dambayn doona khasaaradii hoogale iyaga ku dambayn doona oo carari doona maxaa yeele haddee iyagaa daalimiinoo duulaan annagu duulaan ma ahayn dalkeenni aan kitaabka ilahi kula dhaqmin lahan nagula haystaa marka waxaan leenahay annaga waxayna cibaada inoo tahay waqtina naguma socdo muddaadahana dagaalku wuu soconaa ilaa gaalo ay muslimiinta ka leexanayso dhoolkooda ka leexanayso waxa weye maxaa yeele xornimadooda iyo diintooda ku dhaqmaan ay ka wareegayso dagaalkeena waa soconaa mana istaagaayo ciddale waxaa weye dagaalku muu istaago muu joogsado ciddale gaalada dalka muslimiinta ka bixiso waa tahay sheekh cali maxamuud waraage waxaad ku celcelisay in caqabadda waddankan haysata ay yihiin gaalada dowladda federaalka ah iyo wadaaddaha hadda aad ka hadashay waxay leeyihiin gaaladan waddanka wayba isaga bixi lahaayeen ee waxay u joogaan waa al-shabaab dartood dagaalada waddanka ka socda arrimahaas ayay u joogaan taas maxaad uga jawaabaysaa inta horta jawaabta aan u gelin wax badan wax kuga celinaysaa dowladda federaalka dowladda federaalka waa tixgelinaynaa de saxaafadiina iyo maxaa la yidhahdaa waa idin tixgelinaynaa laakiin inagu dowladda federaalka inaan dhahdaan waxaan ka jecelnahay inaan dhahdaan dowladda ridada ama dowladda murtadiinta inaan dhahdaan yaanu ka jecelnahay marka laakiin magacan iyaga iyagaa la baxay magacan iyaga waxay la baxeen un baan ugu yeernaa ee, marka soo duuduub anuu sidaan u qana u sheegana kolley ee dowladda ridada ee, maxaa la yidhahdaa ninkaa xasan sheekh la leeyahay oo maxaa la yidhahdaa hogaaminaayo inay buhtaan iyo been tahay waxa uu sheegaayo waxaa tusaale u ah ingiriisku markuu waddanka kusoo duulaya shabaab miyaa joogay oo sinaa cabdulla xasan ula dagaalamayay talyaanigu markuu kusoo duulayay ma shabaabaa joogay bortugiiska markuu kusoo duulayay axmed gurey iyo halkaa ma shabaab baa joogay waa waxun la rabo mawaasiinta dadka in lagu khalda way qadiyadda kaleeto al-shabaab waddanka iyagaa leh anugu xamaraan deganaa xamaraan ku koray xamaraan wax ku bartay xamaraan joogay anigu weligii tusaale hadda ka soo qaato anigu weli nairobi ma tegin addis ababana ma tegin ninka marka soo duulay ee waddankayga igu yimiday meeshaan ku koray ee ku dhashay igu yimiday miyaa dulmiga leh oo gardarrada ee duulaanka wada mas anigaa wada ninka soo duulay miyaa gardarrada leh mas ninka isdifaacay waxaan leenahay asal al-shabaabna kuma xira duulaanka maxaa la yidhahdaa ee gaaladu magaciyo sijina kuma xira islaamnimo ku xiraya muslimnimo ku xiraya waxaa lagu soo duula muslimiintaas weeye intay muslimiin jiraanna gaala waa soo duulaysaa in la iska celiya mooyaane baryo iyo waa tuugtana waxba ku keeni mayso waxaan leenahay marka warkaas waa war been abuura gaalada xaqiiqda marka loo hadlo waxa meesha ku hayaahay waa nimanka murtadiinta inay ku hayaana waxaan kuu sheega ninka usoo jaajuusaaya ninka dadka u kala sheegaya ninka dariiqyada tusinaya gabdhaha soomaaliyeed u geynaaya ninka waxa weeye maxaa la hooyooyinka soomaaliyeed usoo diraya aabbayasa usoo diraya waa ayo waa qolada murtadiinta wey haddii waxa waye iyagu aysan jiri lahayn gaalo intaanu ka adkaano yay waa hore iska bixi laheeday carari laheeday oo waxa weeye waddankeenu mar hore xoroobi lahaa laakiin iyaga idho- waxaa la yidhahdaa geed baa wuxuu yidhi gudinay haddaan gabalkay kugu jireen ima goyseen gaalana ma qabsateen aslan haddaan mid soomaaliya oo shaydaan oo murtada oo xasan gurguurta oo kaleeta oo indhaha u ah uusan jirin marna gaala waddankeena ma qabsateen asbaabta marka gaalada waddanka ay ku joogto waxaan tus- weliga tusaale rabaa inaan ku siiyo gaalo waddanka inay timaado yaa u fasaxa say sheeganayaan isweydiino baarlamaanka u fasaxay say sheegaan soo way sheegtaan soo ma dowladda soomaaliya u fasaxay sheegtaan soo ma yaa keen marka gaalada marka iyagaa keeno sabab u ah maxaa yeele iyagaa u codeeyey sheegtay lagu istixlaalsaday waddanka in lasoo qabsado lagu soo galo iyagaa istixlaalsaday cidda sheeganaysa hadda in loo celshana oo dhahaya markay isu yimaadaan ciidamada shay ma bixina al-shabaab iskama celi karne hanoo joogaano al-shabaab iskama celi karne hanoo joogaano markay waa baxaynaa ay dhahaan iyagaa intay ordo oo meeshan gaalada midowday qarada midowday ay ku ku magacaabaan tagaan iyo ku calacalaaan hanoo joogaano waayo gaalada iyo soomaaliye gaalada iyo u joogaan marka ma dowladda riddada ilaaliyana u joogaan mas al-shabaab u joogaan culimada qaar ka mid ah caddeeyey oo waxay dhaheen ilaahay ka soo badnay waagii shariif uu gaaloobay culamaa caddaysa oo le hadda la taagan weli ciidamadan markii la keenaya waxaan maxaad noogu soo wadaan maanta xaaladay naga bixi- naga baxayso maad naga bixisaan waxay dhaheen mabaadiidiinay naga ilaalinayaan mabaadiideenana waa noo ilaalayaan yani mabaadida gaalna waa ilaalinayan ciidamadani mabaadiida islaamkana waa naga ilaalinayaan culimadii u caddeeyeen dadka u caddeeyana taaganoo jooga weli soomaaliya waxaan leeyahay yaan markaasta indhaha waxaa weeye cararlayda kaga shubine xaqiiqda arka murtadiinta iyo gaaladu waa isku xiran yihiin gaaladuna waxay u joogaan murtadiintaas difaacooda aniga waxaan warsaday nin gaal asal ah oo burundaysa oo mujaahidda soo qabteen anaa afkay ku weydiiyey waa kii tarjumay bas ayaa marka noo dhexeeyey waxaan weydiiyey waxaan ku yidhi maxaad noogu soo duusheen wuxuu yidhi waxaan u soo duulay waxaa naloo sheegay qowmiye yar oo nasaaro ah oo soomaali joogta oo waxa way niman al-shabaab la yidhaha ay gumaadayaan inaad u gurbataan idinka rabaa gurbadan ku nimid waa askariga askari Burundis.
burundaysa waay waayo waxaan ku yidhi haddii al-shabaab laydiin soo sheegay al-shabaab annaga ah maxaad hooyooyinka aad u leynaysaan oo carruurta yararka aad u leynaysaan oo madaxyada u garacaysaan yaan weydiiyey wuxuu yidhi carruurtuna berri waa shabaab hooyooyinka iyo aabbayaashu shabaab ayaga dhalay wallahi sidaas u dhaha
Waa gartay.
dadka loo soo gurmadoo la sheegaya waa aya marka oo aqaliyada waa xasan sheekh iyo kooxda hadda mas-uul odaga u yahay oo dowladda riddada la yihahdo gaalada ayaga caddaynaya marka waxaan leeyahay soomaaliha kale garta cidda gaalada idinku dul haysa iyo cidda rabta gaalada idinka kacso waayahay intaas waxaan kusoo gebagabeynaynaa qaybta koowaad ee waraysiga oo aanu daawadayaal la yeelanay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheikh cali maxamuud raage waxaa jiri doona qaybta labaad oo arrimo muhiim ah aanu su-aalo ka weydiin doono insha allah aad baad umahadsan tahay eh, sheekh cali waqtigaaga
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka ayaan ku guda jirnaa sheekh aadan sunne oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa waxa uu tacliiqiyey filimkii shalay ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib ee ka hadlayay tacliinta dalka ka jirta iyo dulaan maskaxeedka lagu hayo ubadka soomaaliyeed الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال نبي تربية صلوات الله وسلامه الذي ربى المسلمين كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان إن نفلها يرى دلنا يكستا المها بشر كأ وإسلام طبيعة وافقسن إيمانك يا إسلام نود كل شيء لكن عدك عنك قبت والد النقطة أمام ربي والنقطة ببدريسة إنه ما أنت كالوالد أولاد الوطن وأولادنا inaynu markaa dhiigga u shubno mar marna dhididka u daadino marna cadhuufta inaga godo waajib calaynaa weeye هناك منهج تربوي تعليمي إسلامي محمدي صلى الله وسلم عليه وهناك منهج تربوي تعليمي علماني ديمقراطي كفري وهذا يقبل وهذا يرتحل من نوي من نوي قوريا مثال حقا كياني waxay ugu gala- talagaleen nimankan yunuska waa akaabir mujrimaha waxay fadhiyaan soo maaha nairobi halkay ka soo alifaan soo maaha halka dabeedna waxaa la idhahdaa saa wax noogu xarxariiqa dabeedna ummadda ayaa loo keenaa waxaa imika loogu talagalay inta waxaa waa laga baxaya manhajka u degsan kenya soomaaliya min raas kambori ilaa iyo raas casays in lagu dhigo gebigiisaba lagu dhigo muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha een, arrimo bulsho iyo markaa caadaad dhaqan soomaali iyo kenyaan iyo diin arrimo diinta islaamka ka mid a lagu soo qaadayaa beebelkiina waa lagu soo qaadayaa arrimo kaloo markaa xagga kenyaanka quseeya soomaalidana waa lagu soo qaadayaa waanu qabanno gacantaan ku hayno iminkaan sitaa xataa alaana annagoo qabannay oo gacanta ku hayna oo waalidkiin oo markhaati fur gurihii ka soo qaado carruurtii ka soo qaadnay ayaa macallimiin wadaaddadan maanta nagu sheegayaa dadkooda markaa iyaga ka tirsan baa macallimiinka ah oo lacag ka qaata kan beebelka lagu dhigayo waxa weeyaan way u doodeen markaasay difaaceen halkan ducaan ka sheegi doonaa abaarso iskuul baa la ydhaha tij baa markii hore la odhan jiray manaahijtii baan qabannay qaarkood baanu waxay weyn waa mid weyn oo waxaa yacni dhowr fasal ilaa meesha sare ilaa iyo keji bay ka soo bilaabeen iyagoo dumar soomaaliya waxu dhiibay qur-aan bay ku wada sharaxeen gidaarada ayaanu ogaanay saban hore manhaj markaasi ibtidaa'i oo k g waxaana yidhahdaan markaasi idinkaa yaqaan luqada ingiriisida waa yani rawdada yar marka hore bilowga ayaan qabanay waan urinay maraaxishii ay marayeen haddana way soo koreen way soo koreen imika waa kuwa markaasi dugsiyo sare ayay furteen yaan muslim bay la baxeen magac muslim baa loo bixiyey manhajkii kenya oo dhan bay soo qaateen deedna waa lagu dhigay manhajkan dugsiga sare ee somalilan waxaa looga dhigaa kan kenyaanka ayaa kol halka halkana loo qaada loo dhigaa waayo wasiir tacliim ayaa qiray markii aanu ka hadalin wadaadadu waxay sheegaya waa run baalkaa beryahanba waa la waday weliba markaa dugsiga sare dowladda xukuumigana waa lagu dhigaa haddana markii dambe islaba rogo way dafireen qoladii maktabadii een, maxaa la odhan jiray markaa een, himila ee iibin jirtay hoos wa- waxay ku iibinaysaa waraaq calaamad iyo afgarasho loo- laga keeno markaa iskuulkaasi iyadiina hoostaa la dhigay andarka carruurtiina waa laga wariyey wixii la haleelay dadkii wixii waxaan ka qaqabanay anagu waanu haynaa xataa halkan alla yimi imika qaar ninbaa ii keenay markaa isagii oo qaybtii kiristaaniga ahayd xaashidii gunta laga jaray waxaa laga jarayaa qiyaastii intaa gacmahayga in leeg xajmiga intaa in leeg oo waraaqa ah oo beejijaasaa loo jaray macnaha si aanay u arkin kuwa ku qaylinaya xaggan laakiin fahraska maxaa ku yaalla wixii oo kashifo baan haddana usoo bandhignay marka hada yartaxil al'aan waa midka guuraya bifadli illaahi tabaaraka wa tacaala uma بفضل وكرامة حركة الشباب المجاهدين iyo qismigeeda tacliimka ilaahaydi barakeeye waxaynu u baahannahay waxa weeyaan ummaddeennu mar hadday ka badbaaday halaaggii muhliga ahaa ee caqadiga ahaa ee tarbawiga ahaa tacliimiga akhlaaqiga ahaa waxa weeyaan hohe waa inaga godaa wax allaa wixii nagu dhacay aslanbana bini aadan baa la yidhi nin- ninba tacabkii togay kaamaal bay tiraa soo maaha haddaanaad dhiigga sharaqsan oo dhiigka sidaa odhan miyaad kala hadhaysaa cadowga cid wabillahi tacala towfiiq subxaanaka allah waxamdik الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeen suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada murtadiinta ee deegaanka daynuunay ee hoostaga magaalada baydhabo wilaayada shabeellada dhexe kamin iyo qarax ka dhacay deegaanka masaajid calguduud ayaa lala beegsaday maliishaad murtadiin ah waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen tiro kale maleeshiyaadka riddada ayaana dib ugu laabtay halkii ay ka soo baxeen xisbiyada mucaaradka maamulka somalilan ayaa mar kale hanjabaad hawada u mariyey madaxweynaha maamulkaasi murtadka lagu magacaabo muuse biixi cabdi murtad cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha xisbiga wadani oo kumanaan ka mid ah taageerayaashiisa kula hadlayey magaalada burco ayaa sheegay in marka la gaaro saddexii tobanka bisha nofembar aysan madaxweyne aysan u aqoonsaneen murtad muuse biixi maray waxaan idiin sheegaynaa go-aankii xisaabta mucaaradka ee ah saddex iyo tobanka noofembar haddaan heshiis la gaadhin loo dheeyahay isagiyo xukuumaddiisa mid sharciga ma aqoonsanin waa halkiisii waxaanu u soo baxnay gobollada muraad ugu aanu lahayn muraadkaasi waxa weeye inaanu ila tashanno talaynu isugu imanaynaa
dhankiisa faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga u cid oo isna hadlaya ayaa hanjabaad u jeediyey muuse biixi isagoo dhanka kale ka hadlay hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha maamulkaas
waxaan jeclahay dowladda maanta joogta toddoba cisho oo hadhay intii anigu aan doorannay waxay dowlad ku noqotay ee ku shaqaysay markii aanu labadayda iyo xusbeeda tartamay aanu oggolaanay weliba aanu aan u horreeyey ayay ku hirgashay distoorka shan sanuu siiyey shantii sano toddoba cisho oo hadhay istaankaygii anagu aan ka taagnayn saddex iyo tobanka horteedna waanigii hore u sheegnay insha allah markay marka soo noqdaan qorada wadanina waan ku celin doonaa muuse wuxuu leeyahay intaan idin baabi'iyo labadii saddex inii xusbihi anna aan soo hadho ayaan laba aan ka badiyo soo saaranaya dee yeeli mayno waanu yeelaynaa inu laba ka badiyo anna soo saarto anna waan joogayaa adna waan idinka ridayaa waxaan leeyahay muuse saleema waxba kuuma talin laba sano kuuma korin karo annagay nagu xidhan tahay asan sabaan leeyahay waa iga tardaan waa iga dardaaran ilaahay baa qofki soo baxaya laakiin muuse adoo dowladdii ah oo lacagtiina urursaday war dee ila tartan baan ku leeyahay ila tartano ha soo saarin laba yareerood ka badiside wax lix bilood jiray oo madaxweynenimo warda adduunka lama arage jilib dhacayaana ma jire ya cidagale mee ya maxaa dhacday cidagale wee ciga- ciga- cigaal wey cigaal weydii baa dhacday too yidhi ma faysal ee cigaal wey muuse we muuse weydi baad doonaysa inay dhacdo no dhici mayso waxaan loo doonaya la hadlo un maxamed kaahin maalintii dhaweyto wuxuu yidhi afar askari baa ku dhimatay buu yidhi mudaaharaadkii war maynu arnay weli askarinu aasnay dee malaa beledhig bay ku dhinteen buu sheegay kuwa beledhig uu sheegaya hargeysiya ku meedhana burce horta waxaa saa socda waxaa saa socda ina provocation been wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo xooggani ay ka socdaan gobolka oroomiya kuwaasoo u dhexeeya xukuumadda abiy axmed iyo jabhadda oromada ee loo yaqaano o l a war goordhow ka soo baxay jabhadda o l a ayaa lagu sheegay inay qabsadeen degmada loola asaabi iyo nawaaxigeeda xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad iyo qeybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa naga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد